بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد waxa ay kelmadan anila xidhiidhaa guurka iyo mabaaxidkiisa ama qodobo lagaga hadlayo kuwaasoo la odhan karo way ka caamsan yihiin xuquuqda labada qof maadaam isguursigu uu marar badan badan yahay isfuridii iyo isguursigiiba markii meelaha loo soo baxay ay si u yara badbateen waxaa wanaagsan qofku axkaamta guurka muxuu ku ansaxaa maxaase uu ku buraaba fikrad caama inuu ka qaato marka hore guurka iyo tacriifkiisa ama tilmaantiisa guur waxaa la idhaahdaa laba lama lab iyo dhadig la ysu keeno dariiqo sharciyana la ysugu keeno bidariiqa sharciya nin iyo gabadh la isku xidho oo aqal loo dhiso iyadoo shareecadda islaamka la waafajinayo sidaa daraaddeed baa islaamka ka hor waxaa jiri jiray guuro dhowra midi waxa uu ahaa saaxiibka la yaqaano imikaba gaaladu ay isticmaalaan ee labada qof iyadoon wax meher isuha inay iswataan midi waxa uu ahaan jiray gabadhu intay meel calan ka taagatay leedahay ana haahunaa anigu ay kan in tobaneeye qof soo maraan kay doonaysana ay ka qabsato ama koox fara badan ay ku soo ururaan oo ka ay doonayso uun hadhowta ay tidhaahdo kanaa iga dhalay haddii ilma ay dhasho manay diidi karaynoo xeerkoodaa sidaa dhigaya mid kale waxa uu ahaa ninku had iyo jeer inuu gabadha yidhaahdo nin ha ii soo marto oo sidii lagu yaqaanay xoolaha waa loo qoordhay jiray xoolaha maro kadibna aynu isku dambayno midna kanuu ahaa sidan iminka aynu isu guursano kaasaana sax ahaayoo diintii nebi ibraahim waafaqsanaa kiibaa markaa islaamku uu sugay saddexdii kalena xumaan ay leeyihiin daraaddeed ayaa meesha islaamku uu ka saaray waaya tacriifu rid tacriifu nikaax iyo qaybaha uu berigaa hore lahaa sidaasay ahayd marka labaad aynu intaa soo dhaafno islaamku wuxuu dadka jeclaysiiyey oo uu aada iyo aada u dhiirigeliyey guurka sababtu u jeclaysiinayaana waxa weeye waa dariiqada u muhiimsan ama ugu habboona lagaga hortegi kara xaaraanta iyo sinada leanna islaamku wax kastoo uu xaaraantinimeeyo waxa uu sameeyaa shay badiila wax bedela oo halkiisii lagu buuxiyo khamrigiibaa la xaaraantinimeeyey fa axalla allahu sharaaba labiib ilaahay sharaabka macaan buu xalaal ka dhigay markuu khamrigii xaaraantinimeeyey ribada ayaa ilahay u xaaraantinimeeyey amaahda saafigee bila ribada ah iyo shaygan loo yaqaano mudaarabada ee wada shaqaysiga xoogga iyo xoolaha la ysku darsanaya ilaahay uu ku bedelay alistiqsaam bilazlaam tusbaxyadii iyo qoryihii lagu faashan jiray ayaa ilaahay u xaaraantinimeeyey wuxuu ku bedelay salaata alistikaara salaada la tukado adigoo ilaahay weydiisanaya labada arrin ee aada doonaysa inaad midkood ku tallaabsato inuu isagu kuu kala saafo oo ku kala tilmaamo sidaasun bay yihiin shay waloo xaraamihiba marka islaamku intuu xaaraantinimeeyo sidaasuu kuma daayo badiilkii kaa iska daayo kaa samee baa la leeyahay waa nidaamu alhadmi waalbinaa nidaam weeye ilaaha ilaahay uu usoo dejiye addoomaha si wixii xunna u dumiyo wixii wanaagsanna u dhiso nusuus aada u badan oo qur-aan iyo xadiis bale baa dhiirinaysa guurka inaguna ay tahay runtii inaynu la qabsanno oo xigmadda iyo sirta ku jirta aynu dhallamino oo aynaan ka gaabinin waxa ilaahay uu tilmaamay qur-aanka dhexdiisa zawaajka iyo guurku inuu yahay sunnatulxayaa waaba sunnihii noloshaba nolol kale may jirteen haddii qarnigaa hore uu dhammaado oo wax dambe ay dhali waayaan dee halkaasaa lagu tegi laha lagu dhammaan lahaa haddii laga maarmayo guurka aadan baa keligii ilaahay u dayn lahay iyadoon cid kaleba jirin ayaa xaawo ilaahay u abuuray wa khalaqa minhaa zawjaha lamaanihiisii baa ilaahay u diyaariyey waa aragteenoo gaaladu berigii hore ha layska yareeya yidhaahdeen asaaqadiya waxbaa cidhiidhi noqonaya ama waynaan kaba shaqi tegi karaynin waxaan faraha badana la dhaldhalaye bal inaga yareeyo kaniin iyo irbadi iyo waxa laysku jiil ha la geliya bay idhaahdeen oo maaragtay si un ha loo soo yareeyo markay arkeen iyadoo lagaba dheereeyey oo dadku tirada xagga tira ahaan tiradii bableeshanka marka la eego halkii unay ku darandooriyayaan konton sano halkay taagneeyeen unay taagayn ama ay kasii yaraadeen iminkaa la dhirinayaa wakti dambe bacda fawaati lawaan in lacag la siinaya hadday isdhaldhalaan waaya sunnaha nolosha inay tahay inuu yahay lamaananimada iyo guurku ilaahay isagoo tilmaamaya waxaui wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun shay walba lamaanaan ka dhigay baa ilaha ui lamaane birtiibaa lamaano ah oo xayawaankiibaa lamaano ah oo basharkiibaa lamaano ah subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullaha ilaahay baa xumaan ka hufan abuuray lamaanayaashoo dhan waa sunnihii nolosha weliba intaa kuma daynin radiye waxa uhi subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullaha mima tunbitu lardu wa min anfusihim wa mima laa yaclamuun ilaahay baa wanaagsan oo xumaan ka hufan abuuray lamaanaha waxa uu ka abuuray dhulka waxa uu dhulku soo saaro iyo dhirta iyo lab iyo dhadiga iyo bani aadamkiio lab iyo dhadiga iyo waxaanay garanayninba oo aanay weli dareenin lamaananimadiisa wax wadoo diraasad lagu sii sameeyaba waxaa la ogaanaya inuu lab iyo dhadig yahay waaya siduu islaamku u dhiirigeliyey axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam aada bay ugu caddahay qofku odayaasheenii hore waxay odhan jireen hadduu qofku laba shay ku loofarayo lama diida bay odhan jireen ha diidina binada iyo guurka bay idhaahdeen hadduu wax dhisayo showberigii hore ay kasoo horjeedeen ay odhan jireen xoolaha la dhaqdo dhoobada iyo dhagaxa iska daaya haddana waxay maamaadoodu ahayd hadduu bino ku loofarayo qofkaasi lacagtiisa oo bino gelinayo iska daaya bay idhahdeen hadduu dumar guursanayo wax dhaldhalayo tarmayana ha ku loofara iska daaya bay odhan jireen nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ihi saddex saddex qof ilaahay waxa uu isku waajibiyey inuu iska rabtaagayo oo u gargaarayo algaazi fi sabiil اllah wاlmukatab yuriidu اlada wاnaakix yuriidu اlcafaaf idi waa qofka jihaadka ku jira ee naftiisi iyo maalkiisiiba ilaahay ka iibinaya fii sabiil اllahi u dhaqaaqay ilaahay baa uhiilinaya ka labaadna waxa wey qof adoonahoo la yidhi intaa haddaad la kaalaydo naftaadi waa xor isagana ilaahay baa garab taagan oo cidunbuu usakhiraya ka saddexaadna waxa weeye qof guursanaya oo guurmeer ah doonayana in uu dhowrsoonaado oo sine iyo xaaraan uu kaga maarmo oo xalaal uu helo kaana ilaahay waxa uu isku waajibiyey inuu isagu u gargaarayo u helin doono waaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay isagoo guurka dhiirinaya si aynaan uga gaabinin zawaajku inu ama guurku inuu yahay dhaqankii ambiyada ilaahayna qur-aankiisaabuu ku xusay walaqad arsalnaa rusulan min qablik wajacalnaa lahum aswaajan wa duriya nebi maxamedoo waxaanu abuurnay rusul adiga kaa horeysay baanu soo dirnayoo ooryana way lahaayeen iyo xaasas ubadna way lahaayeen macnaa may ahayn malaa'ige waxay ahayn bashar tusaale u noqon kara basharka kale marka sunnihii ambiyada inuu yahay baa uu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam guurku waxaa kaloo uu xusay rasuulku sala allahu alayh wasalam isagoo isna sunahaasun kasii warramaya arbacun min sunani alambiyaa afar arimood sunnaha ambiyaday ka mid yihiin afar arimood waa dhaqankii nebiyaasha alxinaa watacadur wasiwaak wanikaax xinaha bahalka la ydhaha macnaha qofku de hadii itimuu cadaadaan inuu iska marsado xinaha oo uu ku bedelo oo aanu madow marinin iyo cadarka udgoonka inuu qofku isticmaalo oo urta uu iska ilaaliyo qof udgoon inuu noqdo iyo cadayga oo dabcan ah kasta inuu de afkiisii udgoonayo iyo nikaax guurka guurka waaya riwaayo kale waxay ahayd xubiba ilaya nisaau waqiib wajucilat quratu cayni fi salaa waxaa lay jeclaysiiyey udgoonka ooryahaygana waa jecela ishayduna waxay ku qabowsataa salaada waaya mar kale ilaahay iyadoo guud ahaanba inoogu mano sheeganayo nicmooyinka uu ina siiye wuxuu ku daray liiskooda uu inoogu mano sheeganayo inaynu helnay xaasas aynu nolosha la qaadano aynu ku raaxaysano oo nolosheenna dhinacii inaga dhinaa inoo kaba wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma ilaahay aayaadkiisii awoodihiisay ka mid tahay inuu idin siiye ooriyo idinka un idinka abuura cirna kama soo dejin jinna ma aha laakiin waa qaar aad la noolaan karaysaan oo isjeclaan karaysaan oo kalgacal idin dhex mari karo oo nolosha macno iyo dhandhan u samaynaya aayaadka ilahay bay ka mid tahay mawado iyo kalgacal baa ilahay idin dhexdhiga waa nusuus dhiirinaysa guurka waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xusay isagoo dhiiri gelinaya guurka qofka ilaahay uu xaas wanaagsan ku arsaqa bu oori wanaagsan uu siiyo dabcan ooridii haddii nin wanaagsan la siiyana waa la mide waxa ilaahay qofkaa uu ka saaciday ama uu ka kaaliyey diintiisa barhkeeda diinta qayb ka mid a ayaa ilaahay u ilaaliyey oo uu ka tiiriyey falyattaqi illaaha fi shadri alaakhar qaybta labaad ilaahay ha kaga boqo dee ha dhammaystirta un ilaahay wuu bilaabo diintiisii kala barh buu ilaaliyey oo wixii farjiga kaga xumaan lahaa iyo xaaraanta ku dhici lahaa iyo sharaftiisii lubi lahayd iyo aakhiradiisii xumaan lahayd iyo xeer ciqaabeedkii la marin lahaa waxoo dhamiba dhinacaasa uga dhaceen kol hadduu xaas yeeshay barhka labaad un ilaahay kaga baqdo ayuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam waaya islaamku mar walba waa diin dhexdhexaada xadgudubna kuma jiro gaboodfalna ma laha ee mar walba waa tubta toosan iyo iyo khadka dhexe oo iyaguna waa ummadda dhexe manhajkooduna waa manhajka dhexe wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ilahay wuxuui waxaanu idinka dhignay ummad dhexdhexaada markaa kariisada iyo baahida qofka bani aadamkaa haysa habka uu gudanaya waa hab dhexdhexaada dadka qaarkood markay ka hadlayeen qofka baahidiisa waaba sida diinta kiristanku ama ragga kaniisadu ay qaateen manhajkay qaateen weeye waxay idhaahdeen qofku ha iskala aamuso wixiisa hadday dumar tahayna nin yay u baahanna halkeeda ha iska fadhido hadduu nin yahayna dumar ha ka maarmo halkiisaasun dee ha iska joogo muxuu ka guursanayaa ha saahida dee wixiisa ha iska haysto saa daraaddeed baad arkaysaa kiusha dheer sita ee markaa duubka lahaa ama wadaadkii kaniisadu iyadoo laleeyahay ma guursado iyo taa duubka cad le kaniisada ka shaqaynaysa ma guursato macnaa waxay idhahdeen qofkan wixii ilahay uu ku abuuray hala aamuso ha ku arbudnaato laakiin miyay ku arbudnaanaysaa dee wuxuunaad haddana maqlaysaa un boob baa inay yar u dhuuntay mid booba ayaa inan yar xumaan ku sameeyey ee kaniisada ha laga eriyo ayuunbaad ka maqlaysaa iyadoo fadeexadii soo baxay tii kalena iyana saasubay sinadii u qarsanaysa ila qofkan ilaahay baa ku abuuray waxan marka haddii loo diido dariiqadii xalaasha ahayd xagga xaaraanta u kacaya taasi waa mid weeye qolo labaadna waxay idhaahdeen waata aragteena dee la fasaxayba almadaahib alibaaxiya baa la idhaha waa madhabaha yidhi wax waliba xalaal haynoo ahaadeen baasha nafa cidhiidhi bay ilaahay oo amar laga qaatay iyo diin la raaca nafsi cidhiidhi bay geliyeene baashu xor ha ahaato ama rag ha u tago ama dumar ha u tago ama dhanku doona ha u rido dee oo qofkii hala fasaxa bay idhaahdeen xalaal iyo xaaraan wax alla wixii kasoo horbaxa dhanku doona ha u rido nin baa waxa uu lahaa waxaan gabadh boqorada baan u shaqayn jiray buuri aduu wadamadan galbeedka iyo wafdi baan la ahaa waan raaco turjumaaniya wuxuu ahaaba maalintii dambaa bir ramadaan baa ayaanu kusoo beegano markaasay tii buui waa wadamadan gaalada madaxdooda mid kamida bay ahayd wadankiibay tegeen markaas markaasa waan soomanahay adgu anugu e ma cunayo marka aad bay ila yaabtay buui waxay tii anigu saddex arimood haddii ay iqabtaan masan raba haddii gaaja ay qabato waa inaan wuxuun cunaa haddii hurda ay qabatana halka aan joogo waa inaan jiifiyo haddii hamadi iqabatana ka igu dhow waa inaan ku dhaqaajiyo leanna uma xejin karayo waaya marka almadaahib alibaaxiya saaxiibka iyo sinada iyo waxaan kale la idhaahdo maxay camalu qawmi luut waxalla wixii xaaraanayba dee qofku xor buuya hala sii daayo dee qofka hala sii daayo taana cidhib xumada ka timi waynu aragnay kuwadaan abtirsiimo lahayn oo aabba iyo hooyo uu ku xidhiidhaya aanu jirin ori aan guri lahayn ninna lahayn mujtamac burbursan kala baaba'ay iyo cuduro cidhib xumo keenay natiijadeedii la aragtaana laakiin islaamku waxa uu leeyahay qofkan waxbaa ilaahay uu ku abuuro hamad buu leeyaho baahida inuu gutaa buu doonayaa ha guto dariiqo saxana ha u guto dariiqo sharciyaysan oo ka duwanta xayawaanka ilaa xayawaanku markuu iskalunbuu dhaqaajiyaa marka dariiqo ka duwantaa xayawaanka oo xuquuqi jiraysa oo guri la dhisayo oo ubad la baadi doonayo oo xataa aanu dhayt lahayn guurka xataa dhayt looma qabto guurku maba ansaxayaba sidaynu shuruudda ku sheegi doono haddii dayt loo qabto oo la idhaahdo dee waa nikaax maxaa la odhan jiray nikaaxulmutca waa la ydhaha xagga sharciga laakiin meheru shardiya waxbay inaga odhan jireen maba ansaxaba kaas marka waxaa la doonayaa waa heshiis la saxeexayo lagu waarayo ilaa intuu midkood dhimanaya isla allaysanayaan waaya sidaa wanaagsan buu islaamku ayuu u jireeyey guurka ee quruxda badan ee wasadka ah ee dhexdhexaadka ah waxaa jira haddaba xigmad ku jirta xigmado ku jira guurka ama faa'iidooyin ama midho laga goosanayo xigmadahaasi qaar adduunyay leeyihin oo qaar aakhiray leeyihin kuwa aakhira ayaa faa'iido badane bal aynu soo horraysiino xigmadaha laga helayo guurka iyo macnaha sirta ku jirta iyo waxa fawaa'idka ah ee laga helayo marka u horeeya rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaa aynu horeba usoo sheegnay wuxuu tilmaamay sunnihii ambiyada inuu yihi dabcan sunnaha ambiyada qofka marayaana dee ajri iyo sawaab buu ka helayaa ajri buu helayaa qofka muslimkaahina wuxuu uruurinayaa ee akownka uu ka buuxinayaa waa ajri waxa labaad oo nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam ummadda markii uu ku dhiirigelinayo guurka in ummadaha uu doonayo inay ugu badato ummadiisu تزwج الwlud اlwdud faإنii mukاfir bkm اlmم waxaad guursataan gabadha ninkeeda jecel ee dhalmada badan maxaa lagu ogaan karaya dee weli way dayar tahaybe macnaha gacalkeeda iyo ehelkeeda iyo ayaa laga eegi doonaa taa dhalmada badan guursada buu leeyahy waayo qiyaamaha rusushu way isu dadtirsanayaan marka mukatir bikum ulumam ummadaha ayaan idinku faanayaa oo ummadayda ugu badan ugu badan doonta buu nabigu leh alayhi salam marka ummaddu si ay u badato waa in la badiyaa guurka adiga arka waxaa la yidhaahdaa nimankan dee walaalaheenaa la laynaya filistiin falastiin aada bay u guur badan yihin baa la yidhahaa isagoo iyadna qofku wuu iska guursadaa oo iskuulka ku jira dhowrna way iska guursadaan dhalmadana ilaahay waa u barakeeyey ila wuu ka warhayaa addoomihiisa ilaahay wuu og yahay markaasaa ilaahay uu ku arsaaqaa inama iyo hablo badan saasay ku tarmaan tarankooda aada u badan waxyaabaha ilaahay uu ku ilaaliyay bay kamid tahay ilaan ummadda intaasoo sanadkii boqoloo kun la laynayo ee la laynayo ee la laynayo way dabar goy lahayd waxyaabaha ilaahay uu ku ilaaliyay bay kamid tahay riwaayadka ku jiray kamid tahay in shaygii bisilkaha uu kaaga soo baxayo aakhiro markaad dhimato qofku markuu dhinto camalkiisa u go-a ayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa kamid ahaa waxyaabaha u soconayay aw waladin saalixin yadcuu lahu walad wanaagsanoo usoo duceeya walad wanaagsan gidaarka lagama soo qaadee dee hooyo la guursadaabuu ka soo baxaya inan iyo idhan mid kasta ha ahaado walad wanaagsan oo maaragtay duceeya waxaa ku jira oo laga helayaa zawaadka shafaacat lawlaad in awlaaddu ay aakhiro waalidka u shafaaco qaado dabcan guurkii bay ka soo baxaysa oo waalidkuna marbuu ubadka u shafaaco qaadaa ubadkuna marbay waalidka u shafaaco qaadan aakhiro nabigu calayhi salaatu wasalaam marbuu dumarka wacdiyeeyo waxa uu ugu bushaareeyey mid kasta oo laba ay ka dhinteen ama saddex ay ka dhinteen ilaahay inuu naarta xijaab ugaga dhigay caruurteeda hataa riwaayanka qaarkood oo tilmaamayaan midda hadduu ka dhinto ilaahay waxa uu uga dhigayaa naarta macnaheedu waxa weeyaan ilaahay baa qofkaa ka dhintay sababtiisa naarta kaga badbaadinaya oo janno ku siinaya faa'iidooyinka adduunyada guurka laga helaya waxaa ka mid ah in qofka ishiisu ay xumaanta ka joogsato ibtiisuna xaaraanta ka joogsato ishiisa iyo ibta labadaa arrimood ayaa labaduba ay asturmayaan labadaas wuxuu ku sababeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu lahaa guursada labada arrimood yaa macshar shabaab man istidaaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj waa dhalinyaradii o guursada guursada fainahu akadu lilbasar wa axsanu lilfard ishana sidaasaa u asturnaan badan ibta iyo cawradana manaa waxaynu uga jeednaa cawrada iyo xubinka talankana sidaasuu ku dhowrsoonaanaya haddii kale qof oo dareen hayo uu si ishuu la sii raaxraacaya waxaa kaluu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ummadda kula taliyey hadduu midkiin arka buu ihi gabadh ishiisa soo jiidatay ama naftiisu ay si uunu yar jeclaysatay xaaskiisa haw tago ha ku aamusiiyo waxa haya xagga xaaskiisa hawla kaco xaggaa xalka ha ka daya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam markaa wuu karaarjabayaa qofka wuu karaarjabayaa wixii haya halkaasuu ku aamusaya waaya fawaaidkay ka mid tahay fawaaidka waxaa ka mid ah shucuuru lmas-uuliya qofka marka loo guuriye iyo marka uu dhalinyarada yahay isku mid baa inanka iyo inantaba marka uu xaas yeesho mas-uuliyad buu dareemaa bal u fiirsada idinku qofka oo si isaga yaro duulduulaya oo caruur caruur ismoodaya marka uu isaguba qaar dhalo ama inantii ay qaar dhasho ee uu arko dadkan daba yaacaya baabuu shakila-aan wuxuu isku qancinaya inuu isagu odan yahay iyadiina waxaa isku qancinaysaa inay hooyo tahay markaasaa qofkii mas-uuliyad buu dareemaya inuu mas-uuliyad dareemo oo xagga odaytinimada u kacana waa ta la doonayo raabit ijtimaaci fawaaidka guurka waxaa ka mid a in uu bulshada isu keeno ilaahay baa wuxuu tilmaamay basharkii baan abuuray baa ilahay wi markaasaa wuxuu ka dhigay nasaban wasiiran sida suurat furqaan ilahay ku xusay basharkii baa ilaahay u abuuray bani aadamkii markaasuu ka dhigay kol iyo xidid nasaban wasiiran macnaa u israaciyey sidaa tolkaaga ugu baahanta ayaad ugu baahan tahay xididkaagana nasabkuna waa tolkii sihriguna waa xididkii ma kala dhacaan waa laba tol la weyn qofka had iyo jeer xaas leh laba tol buu leeyahay kaan xaas lahayna tol keliya buu leeyahay ile qur-aanku sidaa u cabiraya nasaban wasiiran waa sidaas wey sidaa daraaddeed baa soomaalida dhaqankoodu waxa uu ahaan jiray inaani marka ay meel ku jirto iyadaa safaarad noqon jirtayoo dadkaa xidhiidhin jirtay meesha yimaada ehelkeeda ah oo ehelka laftiisana iyagaa lagu soo dhoweyn jirayoo waa arrin wanaagsan weeye waxa kale oo ka mida waxyaabaha maaragtay fawaa'idka guurka waa dariiqad ilaahay uu ku dheeraynayo qofkan cimrigiisa qofka goblanka ah dee markaasaa laga aamusaya laakiin qofku hadduu ubad ka tago magaciisu wuu jirayaa muddo dheer baa lasii hadal haynaya odaygii hebel odaygii hebel ama waa reer hebel ama waa hebel magaciisii baa jiraya dariiqad ilaahay uu ku dheeraynayo wey magaciisa waa loo abtirsanaya faa'iidooyin iqtisaadiyina way ku jiraan oo qofka muslimka ay ku qanacsan yahay haddii gabadh aad guursato ay soo biirto maaha macnaheedu inay arsaaqadaadii sii kala cararayso ay badh goosanayso sidaa ha u fikirin nin baa la yidhi dee iska guurso hebelo bay ku idhaahdeen mid ay dhiiri gelinayaan show arsaaqadeeday wada tahaye kolkay toddoba cisho aroos ahaayeen ayuu bu ihi naarta dee anunbaa biilka keena arsaaqadaadii la sheegaya meeday toddobadan cishada anun baa wax keenaya adug miyaanad wax keenay bu ilaahay baa subxaana watacaala ka uu iyada ugu talagalo adiga kuusoo dhiibaya waa ballan uu qaaday alla wuxu uhi waankixu layaama minkum waalsaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum maxaa ku xiga in yakunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadli waxa u guurisaan buu ilaha yidhi inama iyo hablaba ciddii aan xaas lahayn isku astura oo inamadana u guuriya hablahana u guuriya in yakunuu fuqaraa haddii ay fuqarayo inaanay waxba haysanina yugnihim allahu min fadli ilaahay baa dheeraadkiisa siin doona ilahay wuxuu leey anaa asturi intay iyadu lahayd isagaan usoo dhiibi doonaa waana la isugu soo dhiibaa dadka wax badan oo iminka idinka la idiin sahlayo ama gaalada la idiin dumbaynayo waxa u sababa dadka ehelkee wax siinaysaa dabada idin maroojinayo waxu diraysaa nin baa walaalkiibu ayuu ka cawdayoo rasuulka sala allahu calayhi wasalam uga cawday iyo inuu yahay midaan shaqaynaynin ama midaan daciifa ama saas oo kale markaa nebigu wuxu uhi war iska daa lacallaka turzaqu bihi war wixii aad ku taraysa ku tarbi waxaaba laga yaabaa in isaga lagu arsaaqaye inuu ilaahayba waxaan aad siinayso isagaba kugu soo dhiibay oo miftaaxba uu ku yahay baa suuragalehe isaga sii buu ilahay le ayu ayuu nebigu le calayhi salaatu wasalaam marka halkana rabi aayadda wuxuu ballan qaaday in haddii fuqara ay yihiin uu wax siin doono fadligiisa waa kaa rasuulkuna sala allahu calayh wasalam xadiidka aynu soo marayna yidhi qofka annaakix yuriidu alcafaaf guursanaya ee doonaya inuu dhowrsoonaado ilaahay baa siinaya fadligiisa saa darteed baa fuqahada qaarkood miskiinkay sharxayaan masala miskiin waxaa la idhahdaa kaa miskiin waxaa la dha marka baabu sakaa baabka sakada miskiinkaasaa la dhaa miskiin qaarkood baa waxa ay ku dareen miskiin waxaa la idhaahdaa qofka almiskiin man laa zawja lahu bay qofka aan xaas lahayn baa miskiin lagu tilmaamaa leanna kayd ma laha soor baanu lahayn iyo meel uu wax ku baydhiyo wuxuu ku fikirayaan waxaan yaro cuno soco un halkii loo loo eryaaba waa u hor ilaahay laakiin qofkan kale baruu leeyahay oo ciduu wax u dhiibtaa buu leeyahay oo kayd buu leeyahay haddii maanta awr la qabo kan isagu doobka ahi dee waslad yarun buu cunayaa laakiin hadduu xaas leeya waa loo muuqmadaynayaa baruura fudla loo samaynaya kumbus baa loo dhigayaa kayd buu leeyahay dallaajadiiba wuxuu ku jiraa mujtamaca waa adiga arkaoo mujtamaceena isku si looma qiimeeyo ninka xaas leeya ninka kale marka had iyo jeer qaadhaan la ururinaya waxaa la idhaahdaa imise qoys baa meesha jooga baa la idhaha soo ma imise qoys baa la idhaa laakiin imise qof lama idhaahdo walaahi toban qoys baynu nahay toban reer marka hadduu ninku xaas leeyahay dadka la tirinayaabuu ku jiraa fawaaid iqtisaadiya sidoo kale dee waxaa inta badan loo hoydaa xaaskunbaa loo hoydaa mid meel iska lugeynaya looma hoydo sida qaalibka ah marka ay noqoto xagga dayfka iyo martida waayo zawaajka inagoon gaarin xuquuqdii laakiin intii hordhac ahayd ka hadlayna iyo guud ahaanba axkaamtiisa waxa uu leeyahay xukum xukumka waxaa looga jeedaa meel bay shareecaddu miisaan bayskiisa xukumkiisu muxuu noqonayaa mar waxaa lagu tilmaama inuu waajib yahay marna waa sunne marna waa xaaraam marna waa karaaho marna waa mubaax guurkii xaaladahaasuu yeelanaya mar guurku waajib buu yahay qofka faral buu ku yahay inuu guursado oo meelaha uu ka egeegto islaam wanaagsan oo carruurtiisa hooye u noqoto waa waajibba markaasi waxa ay ku tilmaameen culimmadu marka uu heli karayo masaariiftii iyo meherkii naftiisiina sila iyo xaaraan uga baqanayo waa dhalinyarada in badanoo kamida ayay arrintaasi suuragal ka tahay wuu iska joogaa halkan oo wuxuu heli karayaa masaariiftiisiiy wixii uu reerta siin laha u heli karaya oo kama warwaraya masaariiftii meesha uu ku nool yahayna waa meel khatar badan oo xaaraantu sahlan tahay labadaasi kor hadday isku darmaan waxaa qabsanaya xadiidkii nebiga iminka aynu soo akriyaynay ee uri yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaata falyatazawad dhallinyaradii qofka kari kara gabadhii masruuf u heli kara ha guursado waa amar amar baa dhacay falyatazawaj baa nebigu leeyahy marka amarku walamru yaqtadi lwujuub ilaa an yujada saarif amarkuna wuxuu keenaa waajib ilaa wax ka duwan la helo wax ka duwaana ma jiro guurku sunna ayuu noqdaa qofku masalan kolka naftiisa uu uga aamin yahay xaaraan inuu ku dhaco wax xaaraan ahoo uu ka baqayaa kolkaanay jirin kolkaana waa sunna wey guurku xaaraan buu noqonayaa haddii ninkani uu gabadh guursado oo uu dayacayo dayacayo waxaynu uga jeednaa arrin ragannimo iyo anfaaci toona uma hayo macnaha xaggii galmadiina ma kari karayo ko masaariifna uma hayo ama cala alaqal wixii nin iyo ruux dumara dhex mari jiray baanu kari karayn dee beriis hadday doonaysa xaafadiiba way ka cuni lahaydeen meeshii dhaqan baa la doonayay oo taran baa la doonayay oo raganimaa la doonayay marka waxa uno qaylun baa ku xigaysa markaa iyo kala dhaqaajin ma sabri karayso sidaa darteed intaanay qaadiga u cabanin ama aan ceebtoodu soo bixin meelihiisa ah iska joogo yuu lugoynina karaahu noqonayaa haddii galmadii aanu kari karaynin ay ku adag tahay oo isaga dhibaato ay ku tahay waaya intaa wixii ka soo haray waa mubaax guurku mubaax weeye sidaa darteed baa guurkii koobaad ayuu kaasi noqonayaa laakiin kii labaad iyo saddexaad iyo afraad isagu waajibkaa iyo sunnaha midna maahe waa eexaguur weeye eexaguur baa la idhaahdaa abaar guur iyo eexaguur bay kala yaqaanaan reer miyigoo jira ma reerku hadduu guuro abaar daraaddeed buu la guuray haddii laakiin isaga oo iska barwaaqo jooga la arka reer guuraya waxaa la odhanayaa war maxaa idin raray dee xooluhu waaba iska barwaaqaysan yihiin markaasay yidhaahdaan waa eexa guur waanu yaro eexaysano halkaa kalaa yar bannaan oo aan saxmad badan lahayno markaasaan u yaro guurayna marka eexa guurkaasina dee sharcigu waa baneeyey wax lagu xaaraantinimeeyo kale haddaanu la xidhiidhin xukunkii waa kaa weeye aayaadka aada ka akrii karayso baabkan isaga ah sharaxiisa iyo tafsiirkiisa axaadiistii waynu soo qaadanee waxaa ka mid a suuratu lbaqara bilowga axkaamta guurka marka ilaahay uu ka hadlayo raggii buu la hadlayaa wuu guubaabinayaa wixii la gudbanayo aadaabta guurka inay ilaaliyaan oo aayaadka baabkan ka hadla fankixu waxaan leeyahay suurat suurat nisa fankixuu maa daaba lakum min annisaai mathna wa hulaatha wa rubaac guursada laba iyo saddex iyo afar laba laba saddex saddex afar afar qofkii ka baqda inuu cadaalad samayn kari waana mid kelaya raggii baa ilaahay ula hadlo waxa uu le walaa tankixu lmushrikaati xataa yumin wala amatun mu'minatun khayru min mushrika walow acjabat ha guursanina dumarka gaalada ah addoon ilaahay rumaysay ayaa ka khayr badan haba idin cajab geliso taa gaalada ama aan islaamka ahayn quruxdeeda iyo qoladeeda walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu wala cabdun mu'minun khayru min mushrik hablihiinana ha u guurinina nin gaala addoon ilaahay rumeeyeybaa ayaa ka wanaagsan marka waxaa jira qurux daahira iyo qurux baaina ama jamaal daahira iyo jamaal baaina qurux muuqata iyo qurux qarsoon quruxda muuqataa waa taa qofka laga arkayo cadaankiisa iyo shilayskiisa iyo xoolihiisa iyo jinsiyadiisa iyo qoladiisa quruxda qarsoonina waa quruxda qiyamka iyo akhlaaqda iyo aadaabta iyo iimaanka labadaasina inta badan waxay kala baxaan ama ay halaysba barbergeliyeen waxay kala hadhaan marka xaaladu adkaato ama duruuftu timaado marka ninkii wax ku dhacaan ama gabadhay wax ku dhacaan qofka quruxda daakhiligaa leh ama baatinigaa leh ee diin iyo iimaan iyo akhlaaq lihi saaxiibkiisaa kama tage wuu wadaayo wuu la rafaadaayo wuu u safraa dhibkiisa oo isagiiyo ubadkiisaba kan adiga arko dee dumarkeenu runtii waxyaabaha ay ku wanaagsan yihin bay kamid ninkeediibaa waxa ku dhacaya cudur lagaba yaabo inaanu kaba bogsaninba kaga tegi mayso laakiin odaygaa faarijka qaba ama uu ku dhacay cudurkaa khatar tahay way iska wadanaysa haba ku guurseegtaba way iska wadanaysa waxay dareemaysaa ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba in haddii uu ay sidaa kaga tagta ay ceeb ku tahay isagiina sidoo kale ayuu ku sidanaya laakiin qofku markaanu diini iyo iimaan lahayn qurux iyo qolo kasta iyo maal kasta hal ahaadee waxaa laga yaabaa inuu wax yaroo basiida kaga dhaqaajiyo aag baa ninkeedii waxay kaga tagtay kuuradiisaa badan wuu kuuriyaa maxaan la joogaabay tii wuu kuurinayaa dee ta kuuro kaaga tagtay maad u malaynaysaa wax kale ina kugu wadi lahayd adigoo ama caydhoobay ama cudur kugu dhacday adigii caruurtaada marka waa arrin u baahan runtii waa tusaale basiida marka uu nebigu leeyahay gabadha waxaa loo guursadaa afar arrimood afarta arrimood waa maalkeeda iyo qoladeeda iyo quruxdeeda iyo diinteeda ta diintale aan kugu ogahay taa ku liibaan taasuu ku duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaan kale hadday soo raacaan waa sax wabiha wa nicmat waa dheeraad laakiin ka laga bilaabayaa kaas guurku waxa uu leeyahay had iyo jeer oo looga baahan yahay raggu markuu guursanayo dumarkuna markay guursanayaan inaad iska eegtaan oo dee ka fikirtaan oo aydaan ilaawin arkaan buu leeyahay waxyaabo lafdhabar u ah arkaantaa shan baa lagu tilmaamaa ninkii guursanayey gabadhii la guursanayey iyo weligii macnaha mas-uulkii inanta guurin lahaa iyo markhaatiyaashii iyo heshiiskii la saxeexayay oo cod ku soo baxaya ama wax cad oo la isla ogyahay waxaana loo yaqaanaa siiqa ayaa xagga sharcigeena loo yaqaanaa marka haddaad wax guursanayso nin iyo dumar mid kasta aada qofkaasi inuu ku xisaabtamo arrimahan wey waxaynu usoo qaadanaya dadka qaarkood baa qaar iskaga tagaba isyar madowsana uno iskaga dulbooda kuwan waaya sidaa daraaddeed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka intaasi ay kulmaan ninkii guurin lahaa iyo kii guursanaya inanta iyo inantii la guurinaya iyo markhaatiyaal goobjoogaha meesha fadhiya arrimahaasi marka ay isku yimaadaan wuxuu noqonayaa wax la og yahay oo cad inantii lasoo koriyey waalidkeedu dhale heblaaye ahayd halkee lagu ogaaday halkaa warkaasi wuu cadyahay haddii intaa laga kala tago arrinkaasi waa madow yahay sidaa darteed ayaa islaamku uu shardi ka dhigay weliga nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ayuma mra'ati nakaxat bikayri idni waliyiha fanikaaxuhaa bail fanikaaxuhaa baail fain dakhala biha falaha almehru bima staxalla min farjiha gabahka gabadh kasta oo guursato weligeeda la-aanti macnaha iyada oo aan mas-uulkeedii ogolaansho ka haysano waa xaq uu isagu leeyahy aanu guurinin guurkeedaasi waa bail waa bail waa bail buu nebigu ku celiyey maadaama cawradeedii uu xalaashaday kan guursadayna meher ha siiyo waxba isuma hayaan laakiin ha kala dhaqaajiyanoo meher ha siiyo aayaddii an goortii dhawe soo akriyaynana waa laga fahmaya ilahay baa wuxu uhi walaa tunkixu lmushrikiina gaalada ragga ah raggiiyow ha u guurinina eeg meesha waxaa lala hadlayaa jamac ragga baa ilaahay ula hadlay oo madaxdii muslimiinta iyo hablaha ciddii mas-uulka ka ahayd walaa tunkixu lmushrikiina ragga gaalada ha u guurinina marka laba qoloo raggabaa ilahay u sheegay kuwii guurin lahaa iyo kuwii loo guurinayay macnaha waa inay gacanta ku hayaan guurka mas-uuliintii habluhu inantii dee cid baa soo korisay oo ku soo tacabtay marka uu xil wareejin ku samaynayo ee kaa kale lagu wareejiyena dibudajinuu ku samaynayo dee waa in wax la isla ogyahay ay tay oon iska xamaalaninu waaya ila xoolahaaba la diidaa had iyo jeer in la iska qaato iminka hadduu ni yimaado gurigaaga wax ka qaato yaa lala yaabay waa lala yaabaya oo waxaa la odhanaya siduu ku qaatay miyaa la siiyey maya lama siinin dee haddaa waa tuug ayaa la odhanaya laakiin hadduu inan qaato de wa iska caadiya hibadun ha laga qaado ayaa laga yaabaa in la idhaahdo taasi markaa waxaynu kusii akidaynaa arkaanta weligu mas-uulka inantu muhiimadaasuu leeyahay waxaan sahlanayn wey marka haddii mas-uulkii la waayo qaadigaa guurinaya haddii mas-uulkii la waayo ka ku xiga isaga ee xigtada ah ayaa guurinaya ama wakiilkii weligaba dee oo weliga laftiisu waxbuu soo cidbuu soo wakiilan karaa guurku waxa uu leeyahy shuruudo shuruudihiisa waxaa ka mid a inay inantu raalli tahay inantu waa inay ka raalitahay cidda loo guurinayo oo lama qasbi karayo qalad bay ahay tii soomaalidu ay samayn jirteen dhabargaraaca dhabargaraacu beri hore quufluu ahaa berigii sii horraysay buu isagu ahaaye marxaladuu soo maray nin baa inan jeclaanayo markaasuu odhanaya dayntii ay yaradii iyo gabaatii iyo wax ku weydiin lahaayeen waxba ma hayside iyadiina waa doonaysa u dhangadaynayaa isagii afar ilmaadeeradiia baa qaadaya sidaasaa meel qarsaa lagu geynaya lagu meherinaya waxaana kalifaya duruuf dhaqaalo oo markaa jirtayo inanta wax laga dooni jiray xoolo xoolaa laga dooni jiray ti imika la isla soo dhaafiyo nasiib wanaag ninka inantiisa la helaa inan inan fiican oo ka xaslanaya maaha inuu ku xidho qoladeebuu yahay iyo isku reer ma yihin iyo kuwa ma kala guursana iyo arrimahaas waa arrima aada foolxun wey cuqubadoodana kollay ma fogaato haddii sidaa loo fikiro rasuulka sala allahu calayhi wasalam waktigiisii nin baa inantiisii nin kale u guriyay isku reer yihiin oona inantu doonayn nabiga usoo dacwoota waxay tidhi aabba wuxuu ii guuriyey mid aanan doonayn oo yar dhaliilaha uu ku kabayo ikhtiyaar baad leedahay buui macnaheedu waa maxay sidaana waad ku dayn kartaa waana diidi kartaa dib bay u fikirto oo gabadh caqiladaba haydo waxaad tihi kol hadduu aabba ii guuriyey iska aqbalay laakiin waxaan doonaya inaan muujiyo dumarkuna arrinka inay girgirka iyo galaanka haystaan oo aan ciyaar waxba lagu dhaafin karayn xaqooda ay leeyihiin baan doonaya inaan muujiyo marka halkaa waxaa ka baxay oo haddii shardigaa la waayo ma ansaxaya guurkii waxaa ka baxay wixii odhanaya waan kugu duceeyey in inantii hooyadeed ama aabbaheed uu yidhaahdo waan kugu duceeyey kan ee iska xejiso iska aqbal waa arrin aan sax ahayn wey marka aabbihiibaa waalidkii ama mas-uulkii inanta ayaa raalli noqday inantiina way raalli noqotay xataa ahar ama xadiiaan sanadkiisu qawi ahayn baa wuxuu tilmaamayaa aamiru nisaaa biummahaatihin dumarka waxaa kala tashataan marka guursanaysaan hooyooyinkooda hooyadu waa dee maxay adiga kuu noqon de waa sodohodii inanta hooyadeed xataa in lasoo maro raaligelinta lagu daro waxaa la dhahaani gun bay ka tolantaa marka haddaad sodohda ka dulboodo iyadoo xanaaqsan kabtaa ma yeela meelun bay kaaga soo wareegi marka waxaa laga yaabaa wakti wakti aanad kasoo waaqsan karaynin in ficiltankeedaas uu kugu soo baxo haddii iyada aada raali geliso sodohda markaad guursanayso isafgarataan odaygaba ka hor odayga iyadubaa soo ballaminaysa ee raggii waa lala ballansanya meesha ka kacun bay odhanaysa waa tilmaan wanaagsan weeye oo maaragtay khibrad ku salaysa waaya shuruudihii bay taasi ka mid ahayd shuruudaha waxaa ka mid a intifaau lmawaanic wax guurka hor joogsadaa inaanu jirin intifaau lmawaanic waxyaaba waxaa jira guurka hor joogsado caqabad ku ah oo gabadha hadday kaaga gudban yihin aanad guursan karayn waa macluumaad guuda aynu bixinayno runtii dadku u baahan karo oo fiqigeenna islaamiga macruuf ku ah mawaanicdu maxay tahay baa isweydiinla markaa maxaa hor joogsada had iyo jeer gabadh in la guursan karo waxa hor joogsadaa way ilaa adugu si kale haddaynu udhigno gabadhu waa inaanay ka mid ahayn dumarka islaamku uu xaaraantinimeeyey guurkooda oo waxaa la yidhaahdaa almuxaramaatu min annisa wakadalik mawaanic nikaxna waa la ydhahda manaha ebaas ah waxaa hor joogsan kara maala nasab haddii dee abtirsiima idin midaynayso waxaa hor joogsan kara ridaac haddii annaas wada noogteen waxaa hor joogsan kara musaahara haddii xidhitinimo ku kala xaaraantinimowdeen kale waa gabadhii inankaagu furay ama waa gabadhii aabbahaa furay dema gursan karaysa waxaa hor joogsan kara licaan suuratu nuur ilaahay siduu kaga warramay waa labadii qof ee isfure isla nacdansamay waxaa hor joogsan kara ixraam xaj bay xidhan ama ninkan ay gabadhu guursan lahayd xaj buu xidhan yahay iyo cumro haddaa xajka iska heshaan joojiya ha bilaabina guurka iyo xajka iyo cumrada macnaha waktigani waa wakti ilaahay u xidhan oo u carbuunan wakti cibaado weeye wakti ilaahay iska leeyahay weye waktigii aynu wax guursanayno aynu raaxaysanayno faakahaysanayno cagtaa loo dhigaya waa adoo salaad ku jiro oo kale haddaad salaad ku jirto dee arrimahaaga arrimahaaga goonida waad u kaadinaysa haddaba haddaad ramadaan ku jirto waad u kaadinaysay wixii markaa soonka jebinaya tanna wuxunay ka mid tahay waxyaabaha xajka aan loo ogolayn ee ka xaraama qofkii haddii ay dhacdo in qofkii ixraamnaa ee cumrada xidhnaa ama xajka xidhnaa uu isku dayo gabadh inuu guursado guurku ma ansaxayo iyana lama guursan karo isna ma guursanayo waxaa hor joogsan karaa ikmaalularbaca dee tiradii sharcigu ogolaayo uu dhammaystirayba hadduu afar xagu ku socdaa hadduu dee afar dhameeyey dashanaad ma ansaxayso waxaa hor joogsan karaa in nin ay u mehersanta ama ay ka ciddo tirsanayso haddii nin ay u meher ugu xidhan yahay si sharciyana aan u furin ama si sharciya aanay u kala tegin ha iska guursaninu taasaa ayaa khatar badani ku jirtaa iskama furanta un gabadhu automatic si tilqaa'iya iskagama furanta un haddii muddadu dheeraata iyo waxaa oo muddo ay kala maqnaayeen oo aanay is arag wallaahi dee shan sanaba kaa ismaanaan arage maxaaba dee igaga xidhan inay tidhaahdo maaye waa inuu ama isagu furaa haddii ay xaq u leedahayna ay fasakhaad qaadataa ama fasakhaadi waa inay jirtaa qasab laga furaa ama waa inuu isagu furaa laakiin gabadh ama ruux dumara oo nin u mehersan inuu nin dambe ka dulgeliyu guursado udhaa waxbaan guursanayaa guur noqon mayso waa albaabkan oo xidhanoo mar haddaan albaabkii la furin gidaarunbaad madaxa la dhacaysa ilaa intuu madaxu ku burburayo taana hala ogaado hala iska hubsado raggan iyo dumarkan isla faraha bate isla wareegaya bal hala iska hubsado hala iska hubsado mawaanicda waxaa ka mida xataa haddii uu ninkii furo yay degdegin ilaa intay cadadbaxayso waa inay cadadbaxdaa cadadbuxu waxa weeye waa muddo oo gabadho aanay ninka guursan karin waxaa ka mida mawaanicda waxyaabaha ka hor joogsanaya de haddii gaalnima jirto mar haddii aanay islaam ahayn gidaar baa kaga gudban guurkeeda almuhim shuruudihii waxaa ka mid noqday in uu jiro shardigaa ah intifaa lmawaanic wax guurkii ka hor joogsada gabadhan waa inaanu jirine ay xalaal u tahay qodobka sagaalaada guurka iyo qodobadiisa kamida waxa weeye alaadaab aw ilmuqadamaat marka labada qof isguursanayaan aadaab buu sharcigu dhigay ay tahay in la maro aadaabtaasi waxay ka qayb noqonaysaa labadan qof in guurkoodu uu sii daayimo si wanaagsan nolol ay u wada qaadan karaan oon turunturo lahayn inaanay soo kala boodin inay sharcigii waafaqaan aadaabtaa waxaa ka mid a sharcigu wuxuu fasaxay iyadoo gabadhan marka hore ama ninkanba nink labadan qofa isguursanaya eegmadooda ay kala xaaraamahay waxaa sharcigu amray in ay isarkaan inay isarkaan si gaara raggii ilaahay ula hadlo waxau leeyahay qul lilmuminiina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum ragga muminiinta nebi maxamedo waxaad ku tidhahdaa ishiina aragga xaaraantaa ka laaba waqul lilmuminaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna dumarka muminaadkaana waxaad ku tidhaahdaa ragga ha eegine ishiina xaaraanta ka laaba iyaday taasi jirtay mar haddii intii la ysaga soo dhowaanayo xaas la noqonayo qofka ay nolol wada qaadanayaan inuu iska eegu ka bogto isaguna si wanaagsan isaga eega iyaguna si wanaagsan ay qof waliba ka kale indhaha ku kala qaado waa la ogolyahay halkan waa xalaal wey in asxaabiyaa guursado markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi waar ma iska eegta markaasuu ihi maya faina fii cuyuuni ansaari shaya qoladaa aad ka guursato bal indhahooda waxbaa ka yara sii ahaan jire uu la talinayaa nebigu marorad iska eeg bu marka wuxuunaad isweydiinaysaa talow intee laga eegi karaya soo ma intee laga eegi karaya talow sidii soomaaliyeed dabada loo faydaya wax la yidhi yidhi laakiin jumhuur culamaa culimada islaamku siday u badan yihin waxa wey gabadha in laga eegayo intaa wejiga iyo labadaa gacmood intaa laga farxasho wejiguna quruxdeedu ka turjumaya gacmuhuna jidhkeeda kale ka turjumaya muuqaalka uu leeyahay iyo naciimnimadiisa intaasi kaaga filan wejigeeda iyo gacmaha iyadiina dee kol hadday odaygan doonayso deyay soo niqaabanin leannahu markaa in go-aan la qaadan kari waayo ayaa dee dhacaysa hadday soo gaashaamato oo arkiba kari waayo dee u dhaqaajin marka sharcigaa u fasaxay taasi waa taa weeye marka la leeyahay eegmada xadgudub iyo gaboodfal labada waa in laga ilaaliyo gaboodfal waa laga ilaalinayaa oo wuxuu qofku xaqu leeyahay inankuna xaqu leeyahy inantuna xaqu leedahay yaan loo diidin dee inantayda waa taqaanaa ee guurso un dee ama iyadiina ay tidhaahda muxuu iga eegayaa dee hadduu doonayo de hay guursado o shiraaqato ma aha qofkiibaa wuxuu xaqu leeyahay ayaa maaragtay loo diidayaa oo sharcigu xaqu siiyey taasi waa taa weye amaba oo taa waxaa ka had iyo jeer ay ka dhacdaa shabaabka ama dhallinyarada mutadayiniinta ah ee had iyo jeer afkurnaanta ku dadaala ayaa mararka qaarkood xoogaa halkaa ku yaro xadgudmo oo inantiiba araggeedii laga bogan kari waaya inan inantu inanka ha iska eegto inankuna inanta ha iska eego hadday doonayaan guura ka wada hadleen hadday safgala waana de ha kala dhaqaajiyeen ilaa midnanka kale waxba kamuu goosane kaasay dadku ceeb u arkaa ceeb maaha dee waktigii salafka guur bay ninkiiyo gabadhu ka wada hadli jireen hadday safgaran waayan way kala tegi jireen inanta ninkaaga nin waad odhan kartaa inantaydaa guurso haddaa ay safgarataan oo la hadal waanu safgaran weyni bes khalaas wax dhiba ma laha wax curshiaba ma laha macnaheedu maaha haddii inantii uu kani eego oo uu guursan waayo inay ka kactay maaha ama uu mujrim yahay maaha tu kalena ma wanaagsanoo tan iminka ay internetka un laga yaro wada hadlayo iyo shabakadaha iclaamigo halkaasun ay ka wadayaan hadalkii oo dabeedna aan isguursanno haayo ismabay aragba ama sawir yar bay usoo gelaysay isna mid yar buu usoo geliyey ama sawirkeediiba u dirtay isna sawirkiisiibuu diray waxaba laga yaabaa in goordhowto marka ay garoonka isugu yimaadaan ama meel iskaga soo horbaxaan qofkuwa sawirku haystay mid aan ahayn uu kasoo horbaxo isagoo yar uu sawirkiisii u diray oy dhacday dabeetana isagoo ciraysta oo bidaar leh meesha ka soo boodo markaa sawirkaas la meherinayaa ma aha isaguna wax hagaagsan hagaagsan maaha tu kalena ma fiicno labadii qof marka ay isguursanayaan haddii sharcigu u baneeyey inay seegaan maaha heer xaaraana in la gaadho oo laydhaa labadaa qof waxay doonayaan inay isguursadaan ko dabeetana way isla baxaan way isla baxaan oo hudheeladay ka wada casheeyaan oo una iswada socdaanoo sidii laba shimbiroodunba saa isu daawanaya oo isu hor fadhiyaan taasina arrin maaha waaba laga yaabaa in sinaba ka dhacdaba labada qofa isku tacalluqay ee kala dhammaan la habeen iyo maalin isla baxaya inay kala sinaystaan oo uruun meeshii uu ka soo baxo waa foolxumooyinkay ka midta dhaqamada qaarkood oo liid labada qof heerkaa sharcigu u ogolya inay dhaafaan ma aadaabta waxaa ka mid a ikhtiyaar araggaa waxa wehelinaya doorasho ninkuna inuu gabadha doorto inantuna inay doorato ninka sababtu u dooranayaa waxa weye qofkani labis buu yahay qur-aanku cibaarada qur-aanka eeg iyo muuqaalka uu qur-aanku bixinayo hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ilaahay baa wuxuu uhi dumarku dhar bay idin yihiin idinkuna dhar baa u tihin dee dharkaaga marka aada iibsanayso waktibaa kaaga baxa doorashadiisa soo maa xataa sharcigeennu waxa aada iibsanayso haddii aanad dooranin wuxuu kuleeyay iibkaasi mabu ansixinba hadduu qofka aad ka iibsanaysaa ku idhaahdo dabadun qabso midun ku nasiibso iibkaasiiba ansaxay maaha bayculmulaabada bayculmunaabada iyo bayculxasaad iyo bayculmulaamasa waa iib aanay ku jirin doorasho marka dharka wanaagsane ku anfacaya ee aad qurux ka heli karayso waa doorataa qofka lamaanahaagaana waa inaad doorato maxaa lagu dooranayaaba isweydiinle nabigu calayhi salaatu wasalaam si aynu hore usoo xusnay diintii iimaanku sheegay diintii akhlaaqda diintii akhlaaqda in lagu doorto markaasaa wuxuu la hadlay mas-uuliyiintii inanta waxau hi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wakhuluqahu fazawijuuhu wailaa takun fi lardi fitnatu wafasaadun cariid aw kabiir markuu idin yimaado qof diin iyo akhlaaqle inantiina u guuriya haddaad diidaan taa fitnaa dhici waxaydaan filaynoo foolxumo ah ayaa dhicibuu ku hanjabay nabigu calayhi salaatu wasalaam waana la arkay taasi waa taa weeye waxaa kaluu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam khayru nisaai man man idaa nadartaha saradka wa idaa amartaha aaacatka wa idaa aqsamta calayha abaratka wa idaa qibta canha xafidatka fii nafsiha wa maaliha dumarka waxa ugu fiican ta marka aada eegto kaa farxinaysa ee weji furfuran kugu qaabilaysa ama dhegteedii iyo quruxdeedii leh marka aada amar siisana arinkeena ee kaa qaadanaysa macnaha aqbalkeena marka aada ku dhaaratana aan kula xintamayn oon canaatamaynin caqli leh oo aan dhaarta kugu fashilinayn odhanaysa odaygiibaa waxaa ka dhaarta kolka aada ka maqan tahayna ammaanada ilaalinaysa taas waa doorashad macnaa waa in qofkan diraasad lagu sameeya loo dhabagala waraysi macnaha akhlaaqdiisa iyo caqliyadiisa iyo aqoontiisa iyo taariikhdiisa hore in wax laga eegi karo wey waxa uu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu inantiisa u guurinayo kaa diinta leh ee akhlaaqda leh ee aadaabta wanaagsan haddii uu ka baydho maxaa dhacaya man zawaja kariimatahu min faasiqin faqad qadaca raximaha qofka inantiisa u guuriya kariima inantiisa wanaagsan ee u hanka wenya qofka u guuriya qof faasiqoo bilaadiina qaraabadeedii waa gooyey buu nabigu ui calayhi salaatu wasalaam inantaas si wanaagsan umuu xidhiidhin xaqii ay lahaydna muu siinin marka taasina waa taa weya sharcigu halkaasuu ka taagan yahay soomaalidu waxay odhan jireen aabbaha ama waalid mar buu ilmuhu uga baahan yahay hilimaad mar qur uga baahan yahay markaasina waa marka uu hooyadii u dooraya ama aabihii ilaa ilmuhu ma dooran karo ilmuhu dee weli muu dhalaninoo isagu ma dooran karo marka aabbuhu waa inuu hooyo wanaagsan u dooraa hooyaduna aabbo wanaagsan waa inay u doonto markaas ayuu qofku u hiiliyey ilmaha uu dhali doono inta kale isaga hadda ikhtiyaarle aadaabta waxaa ka mid ah inay jirto khidba iyo khudba labadaba khidbaduna waxa weeyaan in inanta loo soo geed fadhiisto la weydiisto waalidkeeda dabeed qabuul uu bixiyo qabuulkaa kadibna meherku yimaado khudbaduna waxa weeye taa uu nabigu jideeye calayhi salaatu wasalaam in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinu ducadaas ay maaragtay ka mid tahay ducadaas u horeyso in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanastahdiihi wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayiaati acmaalina ducada intoo istikfaarta la dhameeyo iyo khudbat lxaaja baa la idhaahda in saddexda aayadooda ka dambeeyana la raaciyo had iyo jeer aragteen muxaadaraadka iyo in lagu bilaabo aadaabta waxaa ka mid a in meherka la dedejiyo meherka inagu ma siino xaasaska soo ma salafkii waxa dhaqan u ahaa waaba loo qadimi jirayba innaga laakiin haddii dee looba qadimo waxaaba laga yaabaaba inay u qaadato in la furayo waxaana keenay taasoo kalifay waa lagu tababaray waxay aragteenuun dumarku marka gabadh meher la siinayaa inay tahay waktiga la furayo laakiin waa in waa xaqay leedahay iyo diida xaqeeda isaguna yuu deerifayn aadaabta waxaa ka mida weliina meel haddii lagu farxo waa in wuxuun la cuncunaa meel haddii farxadi timaado nabigu calayhi salaatu wasalaam inan asxaabiya buu arko cabdiraxmaan ibnu cawf laodhan jiro guursadayo wuxuu hi awlim walow bishaat waana la bari sameynee fadhiyana ha ahaadeen farxadda ayaa lagu soo dhaweynaya waa in meesha la sameeyaa casuumad waa in la sameeyaa inkastoo taa laftigeedu ay u baahan tahay dee inaan ku habboonta inaan lagu xadgudbin innaga waxa dhacda ilaa afar casuumadood oo isdaba socda markii la meherinayey waa casuumad markii maxaanku dhahdaa habeenkii u horreysay lasoo aroosayey waa casuumad maalintii waxbaa la qalay islaantii sodohda ahayd fujaano badan bay daba wadaa waa casuumad kale iyana afartaasaa la midayn karaa mid quraa lagu soo ururin karaa waaya xuquuqda labada qof ay isku leeyihiin waa xuquuq ka dhaxaysa iyo xuquuq ninka saaran iyo mid gabadha saaran ayay uqaybsamayaan xuquuqda masalan ka dhaxaysa waxaa kamid a sa aynu horeba usoo xusnay in xidhiitinimo meeshii ay ka imanayso xidhiitinimo oo looga jeedo in qaraabo ay ka imanayso meeshii oo iyada ehelkeedii xaaraamka iyo guurkoodii waxaa kamida xuquuqda nasabkii weladku inuu sugmayo mar haddii caqad sharciya labadan qof ay isku mehersadeen nasab baa sugmay ubadka ka dhasho halkaa aabihiibuu ku abtirsanaya haddii aanu heshiiskaasi jirinna caqadkaasi meherkaasi haddaanu jirin ilmahaa dhashay hooyadii unbu raacaya xuquuqda waxaa kamida almucaasharatu bilmacruuf si wanaagsan in ay u wada dhaqmaan waa arin ka caamsan wacaashiruuhuna bilmacruuf baa ilaha si wanaagsan oola dhaqma dumarka waa arin ka caamsan waxsiiya oo guri iyo cunno iyo waxa way ka caamsan tahay waa la dhaqan wanaagsan iyo isfahan iyo istixgelin oo xataa qofku wax uu xaq u leeyahay marka uu ka tanaasulo ayuu la dhaqan ka fiican la yimid xuquuqda waxaa ka mid oo sharcigu meesha uu keenay mar haddii meherkani dhaco hubuutu tawaaruf inay isdhaxlayaan waan kuu guuriyey inantaydii waan guursaday markii meherkaasi dhacay ayaa labadii laysu guuriyey midkood dhintayba xoolaha ugu badan hadduu leeyahay qofkaasi dhaxalkiisunbuu qaadanaya kii meherka ka qayb galay haddii iyadii ay dhimato xoolaheedii kala barunbuu qaadanaya ninkii kelmadaasuu ku qaadanaya waayo waa hubuutu tawaaruf sharcigeenaa siiyey xuquuqda ay isku leeyihiin waxaa ka mida labadaba ka dhaxaysa muwaasaat alaqaarib cidda isaga ka soo jeeda inay iyadu xidhiidhiso cidda iyada ka soo jeedana inuu isagu xidhiidhiyo oo tolkii iyo gacalkii iyo xitadii inay yihiin oo ogaado sharcigu sida uu farayaa sidaas nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda islaamka isagoo la hadlaya ayaa wuxuu leeya war dalka masar laydhaa marka furataan waa mucjisooyinkiisa kamid lamaba furaninba in la furanayna muslimku ma ogeyn laakiin wuxuu leeyahy marka masar furataan hagaajiya dadka ku nool fa ina bihaa nasaban wa sihran nasabna waan ku leeyahay xididna waan ku leeyahay nasabku markaa nabigu xusaya calayhi salaatu wasalaam waxa weeye hooyadii ambiyada ama nebi ismaaciil hooyadii oo aajare la odhan jiray baa kasoo jeeda masar masar bay kasoo jeedaa malg hadda halkay taaganta islaantaas waa nebi ismaaciil oo carabtu ka farcan tahay oo nebi maxamed kasii farcan yahay ayaa masar kasoo jeeda xidhitinimada uu xusayaana waxa weeye dumarkiisa mid kamid ahoo maariya alqibtiya la odhan jiray ila waa qibdiyiintii baa ku noolay maariya alqibtiya ayaa kasoo jeeda marka taasi baa loo baahan yahay muwaasaat alaqaarib bayna azawjayn in la xidhiidhiyo oo aan la lumin maaha inaad tidaa reer kuwa kale maxay dee sheegiba reer naagunbaa kaa raacde reer ruux dumarunbaa kaa raacde inta kale maxay kaaga meeraysanaya ama aad de garan aada garanba weydo aabaheeda labaad iyo waxaa ama markuu yimaado aad tidhaahdo xaggaad u socotay maxaad doonaysay dee aad tidhaahdo oo aada u fikirto sida gaaladu ay u fikirayaan oo qofku waalidkii kan lamaanihiis ahaa waalidkiisii iyo walaalihii iyo ehelkiisii uu ilaawo ama kasoo horjeedsado ama diida inuu xidhiidiyo taasi waa arinaan hagaagsanayn wey arrinaan hagaagsanayn nabigu calayhi salaatu wasalaam wax kala daayo xigto iska dhaaf xigto ka ugu xidhiidhin bu ugu xidhiidhin badan buu ahaa iyo xidhidbe saaxiibadihii xaaskiisa khadiija saaxiibadahay lahayd waa khadiijadii dhimatay saaxiibadaheedii buu odhan jiray marka neef la qalo ha loo geeyo khadiijay saaxiib ahaayeen waa xaqa labadooda ka dhexeeya w xuquuqda labada qof isku leeyihiin ee weliba ooridu leedaha waxaa ka mid a xuquuqda maaliga loo yaqaano ee maalka ah meherkiibay ku leedahay masruufkiibay leedahay sakaajo fidrigiibay leedahay caafimaadkiibay ku leedahay wax alla wixii reerku dhaqaalo u baahan yahy sharcigu ninku saaray de waa nasiibkaa haddii qaar kale ilaahay kuu bixiyeyo iyagu ay kaa biiliyeen ay kaaga filaadeen waa nasiibkaa ya waaba sida qoladiina halkan u badane haddii qaar kaaga filaadeen ay yidhahdeen bal annagaa biilin doonne ag fadhiiso adigu ciyaalka waaweyn ka mid noqo taasi waa ila waa waaya ila isaga laftiisu macnaha taasi waxaad dareemi karaysaa markay taasi meesha ka baxday ee biilintii raggu ay meesha ka baxday ee qur-aankuna cayimay raggu miisaanka qoyska iyo maamulkiisaay leeyihin baa ilaha wi alrijaalu qawaamuuna cala nisaa waxa uu ku sababeeyey rabbi bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacd way ku wanaagsan yihiin maamulka oo dumarkay kaga fiican yihiin maamulka qoyska kow ad adayga iyo dulqaadka iyo qiimaynta wax badan waxa uu ku xigsiiyey sababtay maalmulka ku yeesheen wa bimaa anfaquu min amwaalihim xoolahoodana waxbay ka bixiyaanoo dee qasbadana iyaga haya iyo dhaqaalahaba qur-aanku uu leeyahy siday mas-uuliyadda ku yeesheen kow marka ay tii meesha ka baxday ee wax uu hayaaba aanu jirin dee waxa idinku batay erayga soo noqnoqonaya odhanaya dee maxaynu ku murmaynaa mobiil baad isiisaa adeerow maxaynu isku haysanaa inu ku murmaynaa dee waxba kaagama baahniin macnaheedu waan ku xeerin lahaa wy haddaan wax kaaga baahnahay marka xuquuqda maaligaa ninkaa la saaray ee gabadha lagumale xataa sakaatfirigii iyo walqashii caruurta iyo waxaas oo dhan iyo magtii iyo ninkaa lagu leeyay orida waxba laguma leh xuquuqda ay ku leedahay waxaa ka mid a khayrulmaaliga aan xoolaha ahayn la dhaqankaa wanaagsan aynu soo sheegnay ka sakow haddii dee uu laba iyo wixii ka badan qabo in uu u cadaalad sameeyo sharcigu faral buu kaga dhigay cadaalad inuu u cadaalad sameeyo nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka laba dumara qaba ee u kala eexda maalinta qiyaamaha wuxuu imanayaa jaa ywma alqiyaamati wa shiquhu wa axadu shiqayhi saaqi iyadoo labadiisa dhinac mid kamidii uu laalaado oo uu saa u jiidayo faalijuu qabo marka waxaa lagu garanayaa inuu yahay kaasi kii dumarka u kala eexan jiray nabiguna calayhi salaatu wasalaam iyadoonu waajibba ku ahayn u cadaalad samaynta dumarka haddana wuu cadaalad samayn jiro markaasuu odhan jiray allaahumma haadaa qasmii fii ma amlik falaa talumnii fii ma tamliku walaa amlik ilahu intaa kari karaya waa intaa ha igu canaananin waxaad kari karaysa anigu aanan karayn waxa ilaahay uu karayaa waxa weeye qofka dareenkiisa iyo jacaylkiisu kollay dumarka uma sinee qaarunbuu u leexanaya marka taa dee aniga awooddayda way ka baxsantaha xagga abateedka oo adigaa ku abuura qofka taa ma karayo laakiin wixii kale waan ugu cadaalad samaynaya buu nabigulah calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa xusid mudan si dadka maaragtay midhka dhaafay laba xidiglayaasha iyo kabtanada iyo balajaaniska uga yaro faa'idaystaan ama ay qiil ugu noqoto xaqan isaga ah waa xaqay leedahay ruuxa dumari dumarkaa xaqan leh marka haddii xaqaa ay ka tanaasulaan iyagu oo mid ka midii ka tanaasusho way ansaxaysa tala mid baaba tidhi waan iska kaa daaye taa iskala joogo aniga markaad isoo haleeshun haynoo ahaato kuma dambaabaysa waayo xaasaskii nebiga mid ka mid oo sawda la odhan jiray ayaa waxay tidhi nebi maxamed oo anigu habeenkaygii iska maqnow islaan weyn baoo gabowday baan ahaye caaishadaa da'da yar baanaan siiyey anigu kaasaan habeenkaygii ugu deeqaye sida kaleun aynu isaga warhayn oo meherkuuna isuukeen xidhnaado xaasaskaaga sharafta aan halkaa ka helo laakiin caashaan siiyey habeenkaygii markaa haddii uu idhaahdo heblaayoy dee haleelkaygu waa iska yaryahay xaggaasaan u badnahay adiga dee wakti kooban u haynoo ahaato ay ku heshiyaan waa sax kuma dambaabay adiga bil haynoo ahaato ta kalena koob iyo toban bilood haday islaaf kartaan wax iska ansaxaya wey halkaa taanis baa laga faa'iiday xuquuqda waxaa ka mida runtii ay isku leeyihiin labada qof in midibaka kale diintiisa u ilaaliyo diintiisa u ilaaliyo atarbiya hadduu isagu wax ku dhaamo gabadha cilmi iyo cibaadaba ha u kordhiyo hadday iyadu wax ku dhaatana ha u kordhiyo ha u kordhiso labada qof waa labada qof qur-aanku wuxuu ina farayaa in ixsaan la sameeyo walaalka aada ixsaan u samayso cid aada ixsaan u samayso kii lamber kow ka ahaa lamber kow weeye kani lamaanahaagu ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan ilahay ixsaan buu idin faraya cid aad u ixsaan samayso waxa ugu wanaagsan caruurtaada aabbaheed cid aad u ixsaan samaysa waxa ugu fiican caruurtaada hooyadeyda marka taasina waa ta la doonayo inuu ninkuna tusaale wanaagsan xaaska u noqdo xaaskuna isaga tusaale wanaagsan ay u noqoto oo midibaka kale uu u kiciyo cibaadada khayrkana ku abaabulo maalintuu arkay isagoo diinta ka gaabinaya waa inay ku canaanato isaguna u ku canaantaa abudarda asxaabigii la odhan jiray ayaa waxa uu la hadlayaa xaaskiisa siday u wada soconayaan iyo barnaamijkoodu markay isguursadeen u dhigaya wuxuu leeyahay blaayoy waxaan kuu sheegayaa markaan anigu cadhoodo ama aan ka dhaco aduguy muslax markaad cadhootana anaa ku muslaxaya de yaynaan isla xanaaqi waan isku qarxaynaayo markuu midiliito ka kalena yuu hoos ula dhicin marka taasina waa guud ahaan dhinaca diinta xaqa ay isku leeyihiin jazaakum allahu khayran intaasaynu kusoo koobi lahayn wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu